maamulka madrasada salmaan ulfarisi oo ka mid a madrasooyinka ku yaala magaalada kismaayo ayaa xaflad qalinjabin u qabatay arday gaarayso soddon iyo sideed arday oo dhammaystay xifdinta qur-aanka kariimka aqoolka eebe munaasabadda ay ku qalinjabinaya ardaydaasi waxaa kasoo qayb galay maamulka macadka macalimiin culamaa uddiin waalidiin arday iyo marti sharaf kaleeto oo lagu casumay munaasabadda ugu horreyn qaar ka mida waalidiinta iyo culamaauddiinka ka soo qayb galay munaasabadda ayaa hadalla baraarujin iyo dhiirigelin isugu jira u jeediyey ardayda ka qalinjebisay macadka ardadaa maanta aan soo dhoweynayno ee ilaahay kitaabkiisii uu ilaahay u qadaray inay maanta khatimaan bishaaraysta bishaara idiin sugnaatay maxaa yeelay waxa aad maanta xasiliseen waa ilaahay kitaabkiisii ilaahay kitaabkiisa wax kaloo la barbar dhiga ma laha maxaa yeelay waa kalaamkii alle waa sifo oo ilaahay sifaadkiisa ka mid ah waa midkii ku hogaamin lahaa ee jannada ku gelin lahaa ama dabada kaa kaxayn lahaa ee naarta kugu tuuri lahaa qofkii kitaabkaas xaqiisa siiya barta akhriya ku dhaqma raaca imaam uu u noqdo adduunka aakhare isagaa hogaamin inaydaan macallimiintiinna khasaarinin ooydan waalidka khasaarinin ooydan lafihiinna khasaarinin baan idin dardaarmaya waalidka intaa dadaal ku soo bixinayey macallimiintii juhdigaa iyo rafaadkaagama soo maray intaasoo dhan dadaal bixi waa sobtiin ilmaha carruurtaa ninkii hadda saddex iyo afar ilmood ay u joogaan inta yare muddada eh uu guriga la joogo dhibku ku qabo wuu isog yahay intan oo dhana meel la isugu keenay oo midba guri gaara laga keenay oo midoo dabeeco gaar leeyahay macallimiinta intaa muddada intaa dhan haysa ajrigooda allaha badiyo ha dayicina wixii aydan bareen oo ha hallaynina dhanka kale maamulaha madrasada salmaan alfarisi mustaf maxamed maxamuud ayaa sharaxay ujeedka xafladda isagoona waalidiinta ku dhiirigeliyey in carruurtooda waxbarashada ay u diraan alxamdulilah ilaahay subxaanahu watacaala mahadsan maanta aad baan u qeeraysnahay anoo garanaya meesha meeshaan kasoo bilaabay iyo saan ahaa haddana alxamdulilah maanta farxad weyn baan dareemaya oo darteed aan la hadli karinba waalidka aad baan u mahad celinaya oo ila soo shaqeeyaan in badan bay meesha igala qarab qaataan marka alxamdulilah codsiga hadda ka codsanaya waalidka waxay tahay ciyaalkaas yararka xilli adag baa lagu jiraa oo taleefano iyo t v iyo xaalad adag la marayo qur-aankii maadaama ay dhammeeyeen dhammayn keliya kuma sugno in la xifdiyo qur-aankii wakhti badan lagu bixiyo u baahan yahay hadda hadday yaqaanaan hadda waa ilmo yaryar way sii daynayaan qur-aankii insha allah marka inaad meeshii aad nagala wadeen aad nagala wadaan baan rabnaa macallimiinta qiimaha leh sharafta leh madrasada ila shaqaynaysay ee intaa ila dhegaysay qur-aanka ee carruurta qur-aanka ila bartay ila barayna alxamdulilah ilaahay miisaanka xasanaadka alla u saaro ardaydaana waxaan kula dardaarmayaa iyagana insha allah maadaama kitaabka ilaahay barteen oy dhammeeyeen oo hadda khatimkii maanta shahaadada la guddoonsiinayo halkaa inaysan uga tegin oyna bedelaan annaga berri annaga ardadii qur-aanka hadda aan barnay ee u dhammaynay ee dugsigan ku dhammaystay qayba hadda macallimiina oo madrasooyin dhiga kuwana saasiisa ka fiican baan ka rajaynaya culamo noqdaan masaajidda ka dujiyaan khudbooyinka akhriyaan maaragtay daraasad ay bixiyaan yaan ka rabnaa ilaahay isaan ka rajayna insha allah ilaahay baa awoodaa leh iyagana intaasaan ka rabnaa insha allah si kastaba ha ahaatee markii ay xafladda soo gabagowday waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii soddon iyo sideedka aheyd ee dhamaystay xifdinta qur-aanka kariimka aqoolka eebe iyagoona lagula dardaarmay inay ku dadaalaan sidii ay qur-aankaasi ay barteen u xifdin lahaayeen sidoo kaleetana ay u ilaalin lahaayeen